ajmaciin dambi dhaaf yaa maghfira ilaahay u nasiih ilaahu kumanka la xoreynaayo bisha ramadaan nagu dar ilaahu wixii aanu galabsannay oo dunuuba naga saamax ilaahu fadligaaga iyo fadliga bisha barakadeeda ilaahu nooga saamax ilaahu naxariistaada waasica ilaahay u nasiih ilaahu naga raadi noqo ilaahu naga raadi noqo ilaahu naga raadi noqo ilaahu addoomankaaga aad jeceshahay oo ayaguna ku jecel ilaahay u nagu dar ilaahay ou nifaaqa iyo kufriga iyo ibtidaaca iyo dalaalaadka ilaahay ou naga kori ilaahu kufriga iyo dalaalaadka iyo ibtidaaca naga kori allahuma salli calaa sayidina moxamed kumanka la xoreynaya ilaahu nagu dar intaas rabbiyo khayru raxma ku eegto ilaahay ou nagu dar allahuma salli calaa sayidina moxamed alfaatixa qaala allah qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ramadaan awaluhu raxma وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه حين أغنهي إخوة الإسلام بشي بركة سنيد أو رمضان هي أيا إنو بلاتي بشارة هي خير هي بوغاكسي أيا إلهي نقل كل ميج وحين أغنهي أنه إسلامه وآمن سن إلهي وحدانية ديسه dadka gaalada ah waxba uma aha bisha ramadaan waxay inoo bilatay bishii innaga oo ilaahay uu inagu ilhaamiyey inaynu cibaadaysanno oo soom maalinkeedana aan soonno hameenkeediina aynu qiyaamkii tukanno uu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ufira lahu maa taqadama min denbih riwaayo kalena uu ku yidhi من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ood garanaysid soomkana ilaahay inuu inagu farad yeelay subxaanahu watacaala qiyaamka ramadaankana nebigu uu inoo sunneeyey sida xadiidka rasuulku uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam farada allahu siyaama ramadaana calaykum wasanantu fiikum qiyaamahu faman saamahu waqaamahu haraja min dunuubihi ka yowmi waladatu umma ilaahay wuxuu idinku farad yeelay bisha ramadaan soomkeeda aniguna waxaan idiin sunneeyey qiyaamkeeda inaad tukataan taraawiix qofkii isku dara labadaas ee bisha ramadaanna sooma qiyaamka ramadaankana la yimaada wuxuu dunuubta uga baxaa maalinkii hooyadi dhashay siduu dembi ka ahayo kolka taasu waxa weeyaan bishaaro weyn waynu soo soonnay bishii intii badnayd waxyar baa inoo haray waynu soo tukannay qiyaamkii ramadaanka laga yaabay caawa inuu inoogu dambeeyo haddii ay ku darmatana hal hameen unbaa ku darman kara wax kale kuma darman karaa marka bishaaradaas ilaahay uu ina siiyey ayaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala waxaan kaloo rajaynaynaa inaynu laylatalqadarkii ilaahay uu ina waafajiyey maxaa yeelay bisha hameenka laylatulqadarka la yidhaahdo waayo hameynaha ugu fadli badan hameynaha kun bilood inuu ka fadli badan yahay ayaynu soo sheegnay maalin dhaweyd haddana dee waxaa la yidhi qofkii cibaadaysanaya oo hameenkii laylatulqadarka isagoo cibaadaysanaya la kulma waa waafaqay laylatulqadarki qofka ugu yar oo laylatulqadarka dheef weyn ka hela waxa weeyaan qofka jamaaco ku tukada salaada cishaha iyo salaada subxiga habeenka laylatulqadarka uu joogo dee taasna waxaynu isugu bogaaginaynaa inaynu ku tukan jirnay labadaba jamaaco subxigana jamaaco maakaas cishahana jamaacaynu ku tukan jirnay inta kale qur-aankii baynu akrinaynay waynu ictikaafaynay kolka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa camalkeenna inuu ilaahay aqbalo ilaahayna inoogu bedelo jannada iyo ridihiisa ilaahay uu inoogu bedelo markii inta aynu isugu hambalyayno ilaa wax weyn oo shaqaahu aynu soo qabannay weeyaan wuxuu xadiidku inoo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hameenka ugu dambeeya markii ay bisha ramadaan bilato ilaahay baa cadaabka ka xoreeyuu yidhi ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi yaa rasuul allahi ma laylatulqadriga maya buuri sowma aydinaan arag dadka shaqaalaha haddii shaqadii lagula heshiiyey ay dhammeeyaan in loo oofiyo wixii loo ballan qaaday dadka muslimiinta ah ee soomay ee qiyaamka la yimid markii hameenka ugu dambeeye la gaadho abaalgudkoodii ilaahay wuxuu ka dhigaa ilaahay inuu naarta ka xoreeyo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay intii la amray bay ka baxeen taasna waa bishaaro weyn laga yaabee caawa inay tahay hameenkii ugu dambeeye bisha ramadaan oo ilaahay uu ina- inaga xoraynaya naarta kulligeenba ama hadday caawa noqon weyda ay hameen dambe noqonayso waa hameenka ugu dambeeya bisha ramadaan intaasoo bishaaro ah markaynu ilaahay ugu xamdi naqno waxaa ilaahay aynu ugu xamdi naqayno waxaa ka mid ah dad adigoo kale ah oo islaam sheeganaya ayaa soomkii awoodi waayay inay soomaan iska cad markaad meelaha taragto biyo qabowba cabaya waa nin weyn ama waa qof weyn oo dumara iska cabahaya adigana ilaahay taq uu qalbigaaga geliyayo inaad ka xishootid ilaahay waajibkiisana gudatid bisha ramadaanna aad ka xishootid oo adaan wax cunin maalinteeda ayuu ilaahay ku kadsiiyey oo ilaahay awood kaaga dhig waa waa nicmo uu ilaahay kuu dheeraysiiye qofkaas isagoo aan bisho inay dhalatay in kaleba kala ogeyn adigina aada soomantood gaajoontood oomayso kaawey xadiidka rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فإنه لي وأنا أجزي به أعماش بني آدم أي سميان كل قد أيق عليهم صوم كموريان إلهي وحي حديث القدس جيسى صوم كأنيق عليه أنا كأبا مرينا يقفكي صوم رواية وحي قدر إيسا وحي أبتغي cuntaduu cunayey iyo cabiddii uu cabayey iyo shahwadiisiiba aniga dartaygu uga tegay buu ilaahay leey dartaybuu isaga daayay fainahu lii soomka anigaa leh wa ana ajzii bihi anigaa ka abaarmarin qofkii soom marka haddee haddaad tacaamkii iyo sharaabkii iyo shahwadii xalaasha kuu ahayd aad uga tagtay ilaahay dartii ilaahayna wuxuu abaalkaaga dhigayaa ilaahay inuu asagu ku abaal mariyo oon malaa'ig xataa abaalmariya la odhani ilaahay baa ku abaalmarinaya waa shay weyn ilaahay mar hadduu yidhi anaa abaal marinaya waxaad garanaysaa haddii malaa'igta loo diri lahaa iyo hadduu ilaahay yidhi anaa abaal marinaya waa kala weyn yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo bishaaraa markaynu isugu bishaarayn laba arrimood oo yaryar baan rabnay inaanu mid walba wax yar ka taabanno mid waxa weeyaan horayna waynu u sheegnay waa bisha ramadaan bilaabashadeeda iyo dhammaadkeeda bisha ramadaan bilaabashadeeda iyo dhammaadkeeda maxaa nebigu ka yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maxaa waajib inagu ah inaynu raacno maxaa nusuus ah oo ku soo aroortay ma wada dhammayn karayne inaynu xoogow baraarujina ka taabanno bisha ramadaan waayahay bilanaysayna waynu sheegnay taas waa doonaynaa midda labaad waxaanu rabnaa sadaqo waajibah oo hadda ina soo foob saartay oo la yidhaha zakaatlfidri oo qofka muslimka laga doonayo inuu bixiyo ayadana axkaamteeda xoogow inaan ka taabanaan doonayna haddaan sidaas aanu sheegnay aanu kala hormarino bishu maxay ku sugnaataa wy bishu ramadaan markay bilanayso waa ramadaan waa inuu sugnaado markuu dhammaanayana waa inuu sugnaado inuu dhammaaday shaki kuma socon karo si kaleetana kuma iman karo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiid dhowr ah oo uu inaagula hadlay ayaan doonaynaa meesha inaynu xogow kasoo ka soo sheegno si qofkii horay ugu yiqiina ay baraarujis ugu noqoto qofkii aan aqooninna ay tacliim uu qaadanaya ay ku noqoto rasuulkeennu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee sharciga isagaa ina baray sunnadiisuna waxaa loo diiwaan geliyey ama culimmadu isugu hawleen sunnada rasuulku inay tahay xuja oo mabda mabaadi'da islaamka waaweyn ka mida qur-aanka wixii ka soo haray inay tahay baa lagu sheegay ilaahayna wuxuu inagu yidhi وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول رسولك وحو إذين سيئ أما إذين ليمان فخذوه قاتلوا الى رسولك عليه السلام الهي وحي يقال وما نهاكم عنه رسولك وحي إذن كريبانا فده كريب تومر وحي رسولك إذن كينو قاتل وحي إذن كريبانا كريب تومر وآيات قرآن وصورة الحشر كجر تواجب بين وطح وعلى وحي رسولك إنه كيني أما إن أمري إنه قادر وحينا كريبين أن يكريب تومر حديث aayaddaas macnaheeda ah ama lagu fasiray wuxuu rasuulku ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu mastatactu wa idaa nahaytukum can amrin fajtanibuuh idaa amartukum biamrin haddaan shay amara oo laysfarahayo haddaan idin faro fa'tuu minhu mastatactu wixii awooddiinna iyo karaankiinnu la egyahay kala imaado هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن قفوا باستطاع عديسة وإن لي ماذا أمرك رسولك إن قاطع عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن أمر هذان أمر إذن كرهبنا فانتهوا كتشوك سدلوا إلى رسولك عليه الصلاة والسلام كل كشريعة إنه وحي وكقاضنينا هنونك رسولك عليه الصلاة والسلام وحبوا إن أمره إنه يلما هي وحكى لما جرى الخصة رأي ما قرب لي كثير رسولك رأي قول كيسة أما فعل كيسة أما سنة ديسة رأي ما قرب لي كثير رأي قاعدن وحبك بجيران كره دو خلافه رسولك سنة ديسة عليه الصلاة والسلام مركا iyadoo sidaa ay tahay oo rasuulka sunnadiisu ay xujo tahay oo asal min asli islaam uu ka mid yahay ayuu rasuulku bisha ramadaan markuu inooga sheekaynayay wuxuu yidhi لا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة الثلاثين لا تصوموا بشا رمضان أسومنا حتى تروا الهلال بشا أنت أكبرتا إذنكم بشي عرق أسومنا ولا تفطروا hana afurinina bisha ramadaan oo dhammaatay idinkoo leh xataa tarawhu bisha dambe oo shawaalah ilaa aad aragtaan soonka hafurinayo fa in quma calaykum haddii laydin daboolo oo wax idinka xigsadaan bishii ama ramadaan awalkiisa ha noqoto ama ramadaan aakhirkiisa ha noqotee fakmilu lciddata halaaiina tirada waxaad dhammaystirtaan صدم بوير رسولك عليه الصلاة والسلام هذا رمضان كأول كيسة هذين شوقنا وحن صدم ككملينا وبش الشعبان هذين رمضان كآخر كيسة جوقنا وحن صدم ككملينا وبش رمضان مركا idinkoon bishii arag soon ha bilaabina idinkoon bishii aragna soon ha dhammaystirina haddii biraqaris iyo waxuun idinka qariyaana mid walba soddonkeed ka mida buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xadiid muxkam oho sanadkiisa iyo matnigiisa midna aan wax laga sheegin wey waa xadiid muslim iyo bukhaari ayaa kitaabaha kaloo saxiixa kulligood ay wada qorahayaan weeyaan riwaayo kaloo riwaayada u dhow wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam suumuu liru'yatihi وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة الشعبان ثلاثين يوما بشا عرفتنا تصوم أبو الرسول إلى صلوات صلوات الله وسلامه صوموا لرؤيته أركتني سا تصوم وأفطروا لرؤيته بشا أركتنا لنا كأفر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام فيقمنا عليكم واسيدي هذا كوري هذه اللي من كدبوره قد وحا مانعه ماشي يبادو أما الضرور أما الروم أما وحون كله هذا يمادان فاكملوا عدة الشعبان ثلاثين يوم ثلاثين يوما بش الشعبان رمضان هو لم يتمركي سيدا ما نيسي كل بش هذا ما نيسا صدن كذا كملوا إنو ليهي حبيبكم صلوات الله وسلامه riwaayooyin kale oo la mid mida waxay soo أرارين فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين صدا أقتاء فاقدروا له هي فأكملوا العدة شعبان ثلاثين فأكملوا فأكملوا العدة ثلاثين وروايات فربضا وكل قد معناها سوى الشيء كل كبشة waxay musoomaynaa waa bil ramadaanwe shacbaanna inuu soo inaynu soonno ma bannaana shawaalna inaynu ramadaan u soonno ma bannaana ramadaankii oo qaan dhiman yahayna inaynu afurno ma bannaana intaasoo dhan waxaynu soomaynaa waa bil waa bil la yaqaano markay dhalato iyo markay dhammaato waa bishuu ilaahay yidhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan bisha la soomayaa waa bishuu ramadaanoo ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey bishaas wixii ka horreeyaa shacbaan wey wixii ka dambeeyaana shawaal wey ramadaan ma aha soomkaana shaqo kuma leh midoodna shaqo kuma leh haddaba meeshaa waxaa garanaysaa cibaadadu waqti bay leedahay maalan salaadu waqti bay leedahay soomku waqti buu leeyahay maalan soomka waqtigiisaas waa bisha ramadaan kowdeeda laga bilaabo ilaa markay dhammaata laga gaaro hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaanayso ahlan wasahlan oo bishii la arkaayo haddii kale soddonkii kamida ayaa laynayay waa koo salaada sidaas oo kale wey waqti bay leedahay salaada duhurka ayadoo waqtigeedii la gaarin ma tukan kartid marka cibaadada saddex waqti unbay midkood ku dhacaysaa waqtigii ilaahay uu amray inay kugu dhacdo waa bishii ramadaan gudaheed ama waa salaadii duhurka oo gashay inaad tukatid sax wey waa sidii la rabay maxaa yeelay waa cibaadada waqtigeedii baad ilaahay ku haleeshiyey hadday ka dabamartana qaday noqonaysaa oo bishii markay ku dhaaftay kabacdi baad soomtay ama salaadii markay ku dhaaftay kabacdi baad tukatay qaday noqonaysaa maxaa soo haray waad ka hormartay faasid weeye baatil weeyaan waxba kama jiraan lagaana sawaabin mayo ilaahayna kaa aqbali mayo ramadaanna kaaga gudi mayso iyo duhurtoona shay walba waqtigiisa ilaahay uu u gooyey waa inaad ku aadisid weeyaan haddaba bishaa ramadaan ee annagu markii hore bilowgeedii waynu isla ogeyn waxaynu waxaan maqalay dad baa talaado soomay utaanga maynaan dhegaysan laakiin habeenkii arbacadii baynu meel walba u fuulay waynu weyni waa la isla ogaa bilaqarisna ma lahayn fakmilu ciddata shacbaana alaaiina ayaanu kamilnay markaas xadiidkii rasuulkaan raacnay calayhi salaatu wasalaam dad iska soomayna waan sheegaya arbaca oo yidhi kol haddii shalay la soomay meel la cidlaayo inaan ku harina danaani raac wax la yidhaaho arbaca u soomayna waa la sheegay bishii waxay inoo bilatay innaga khamiis baynu aragnay khamiistii waxaa la yidhi allah war dheera baashu waa dheer tahay habeen ma saddexbaa ma afarbaa ma labaa waxaasoo dhan waxba ka soo qaad ma leh bisha habeenkaad aragta unbay adiga kow kuu tahay maalintii ka horraysay waad raadisa waad weyda caawa kow bay kuu tahay wey hadday markaas asal bayna leedahay cabdullaahi ibnu cabbaas baa yidhi saxaabadii rasuulka ayaa waxay arkeen bishii markaasaa la yidhi bishu caawa waa laba kuwana waxay yidhahen war maya saddexba waa dhan cabdullaahi ibnu cabbaas bay ula yimaadeen waxaa la yidhi bishaan anagu caawaan aragnay laakiin qolana waxay tihi annaga ka mida labay la-eg tahay qolana waxay yidhaha saddex bay la-eg tahay markaasuu yidhi rasuulkaan sidaasoo kaleeto ula nimid asagoo aan leenahay bishu waaweynta yaa rasuulallaahi maxaan ku xisaabtanaa markaasuu wuxuu nagu yidhi bishu waa habeenkaad aragtaa idinkuna ogaada rasuulkii saasuu nayi marka bishu habeenkaad aragtaan weeye rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxaynu ka soo bilownay meesha caawa waxay inoo tahay labaatan iyo sagaal shan khamiisaad waa labaatan iyo sagaal habeen dambe haddaynu bishii aragno rama shawaal waa sax bishu sagaal iyo labaatan way noqotaa waa waa afuraynaa haddaynu berri galab aragno bishii shacbaan haddaynu arki weyno fakmilu lciddata talaatiina ayaa ina haysata tii rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam adigu maskaxdaada wuxu maaha khalkhal lagu geliyana maaha dhawaaqyo dhinacyadaada ka yeerana maaha inaad raacdid diinta markaad orogto aragto xadiidku inuu saxiix yahay inaad raacdaa waajib kugu adig nin weyn baad tahay ama qof weyn oo dumaraad tahay garyo gafuur baad leedahay caqli baa ilaahay ku siiyey diintii baa ilaahay wax ku siiyey wa ka wareernay dadka unle intay suuqyada istaagaan hadda weligood iimaankooduna wareerkaasunbuu ku jirayaa weligii haddii xadiidkaa sheegayna shaki laga qabo dee hanala weydiiyo hala yidhaha kitaabkee baa dhigaya hadda waa dhiga sheegay saxiixu muslim haddaan soo qaaday saxiixu bukhaari labadaba gurigana yaalleen labaduba waa dhigayaan anigu waxaan idhi maaha wax bukhaari iyo muslim yidhaahdeenna maaha waa wax rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kaasu waa meel oo waa aragtidii bisha sida ay ku sugnaanaysa wey waxaa soo haray arrin kaloo habeenka weyda aynu ka hadalnay bishii meel fog baa laga haray meeshii adigu aad joogtay ee lagala haray ma la raacayaa meeshaas laga arkay mase la raaci maayo waxaan maray mimbarka filafkiisa ayaa ka soo jeediyey xadiidkeedii saxiixu muslim baan ka adriyey xadiidkii furay weeyaan furay xadiidkii furayba halkaan ka soo jeedinay xadiidkaa macnihiisii haddaan idiin dulmaro wuxuu ahaa xadiidkaas haddaan idiin dulmaro macnihiisu wuxuu ahaa gabadha umulfadli la yidhaaho sayid cabbaasuu qabay ayaa furayb waxay u dirsatay sayid macaawiye oo amiir ka ah ayay tidhi shaam iyo ah iyaguna madiinay joogaan furayb waan tegey buu yidhi waxaan tegey madiina gabadha xaajadeedii baan usoo dhammeeyey umulfadli la odhan jiray anoo shaam jooga ayaa bisha ramadaan noo bilatay buu markaasaan waxaan aragnay buu yidhi habeen jumca bay noo kowsay ayaan markaanu meeshii joognay yaan soo noqday madiinaan ku soo noqday ramadaankiio aan weli dhammaan buu markaasaa cabdullahi ibnu cabbaas baana meesha madax ka ah madiina isagaa marka amiirulmu'miniinka kuraybow waa adiga shaam ka yimida bishii goormaad aragtee waxaan ini buu yidhi waxaanu aragnay habeen jumca bay kow ahayd markaasuu yidhi buu yidhi adigu ma arag haa waan arag dadkii kalena wayla arkeen waana soomeen mucaawiyana waa soomay yaan yidhi buu yidhi markaasuu yidhi buu yidhi laakiin annagu sabti baanu aragnay bishii idinku haddaa jumca shaam ku aragtee annagu sabti ayaanu ku aragnay madiina ka suuli mayno inaan sooma nahay ilaa aan bishii indhaha naga saarno oo ay noo bilato ama aanu soddon ka midno xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam idinku haddaad shaam ku aragteen jumcadii annagu madiina sabti baan bishii ku arag kama suulayno inaanu sooma nahay uununa furayn oo aanaan idin raacayn qoladiina shaam ku aragtay ilaa aanu bishii annagu aragno reer madiine haddaan nahay ama aan soddonka buuxinno sabti intaan ka soo bilowno aynu soddonku noo dhammaato waxaan idhi buu yidhi ma waadan ku kaaftoomayn aragtidii sayid mucaawiye iyo soomkii uu shaam ku soomay miyaadan ku kaaftoomaynin wuxuu yidhi buu yidhi ku kaaftoomi maayo haakadaa amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ku kaaftoomi mayo sidaasaana rasuulkuna faray inaanaan ku kaaftoomin taas oo kale leish waa laba dhuloo kala fog wey sayid macaawiya been sheegaya maaha macnu ma idinaan arag ma aha laakiin idinna shaam baad ku aragteen bisha annaguna madiina yaanu ku aragnay labadanadi aragtina waa iskhilaafsan tahay taanadaan raacaynaa buu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas weliba waa ra'yigayga ma usaroni wuxuu yidhi haakadaa amaranaa rasuulullahi sala allahu calayh wasalam sidaasaa rasuulka ilaahayna na fari jiray buu marka xadiisku waa marfuuc waad arkaysaa kol hadduu saxaabigu uu kor yeelo xadiis oo yidhaaha rasuulkaasaa yidhi ama rasuulkaana amray waa wax rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa kan yidhi wma aataakum alrasuulu fakhuduuhu wmaa nahaakum canhu fantahuu xadiidkii markuu sidaas uu u sheegay cabdullahi ibnu cabbaas saxaabadii rasuulku waa joogeen mid yidhi war cabdullahi ibnu cabbaasoo waad khaldan tahay ee mucaawiye aan raacno aragtidiisa ma jiro maxaa yeelay meelaan laga soo noqon karin buu cuskiyey rasuulkaa sidaasna fari jiray buu rasuulkaa sidaas na faray ma qof baa rasuulku wuxuusan farin marka aqbalaya saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka bisha meesha fog laga arkahayo xukunkeedu sidaasuusan annaga noo waafaqaynin waxaanu ku raacaynaa cabdullaahi ibnu cabbaas riwaayada uu wariyey oo uu rasuulkiisa ka wariyey calayhi salaatu wasalaam sidaasaanu ku raacaynaa asagaasaanu aqbalsannahay wax kalena yeeli mayno marka xadiidkaas waagii dhawaydoon halka ka akriday waxaa soo aha ne dad baa tacliiq ka sameeyey waxay yidhaahdeen xadiidku waa run saxiix wey kurayb xadiidkiisu waa saxiix sanadkiisa iyo matnigiisa iyo kulli meel laga duro male laakiin waa xadiidka rabshada keenay bay yidhahdeen dadka iskhilaafka ku riday nin weyn baa sidaa ku hadlay oo wadaad sheegay wadaad isku sheegay way xadiid wax isu keena la adagaya xadiid ummadda khilaaf ku dhex rida xaggeen ugu arka oo saay haddii la yidhaha xadiidku waa daciif waxba kama qabno oo la yidhaha qaarna xadiis bay u qaateen qaarna maaha ee xadiidkii inuu saxiix yahay waan ognahay haddana xadiidkaas raaci mayno qofkii yidhaah dee geesinimo intaa la eg iyo jiraa'a intaa la eg oo sunnada nebiga lagu gardarsanayo ama lagu geesinimo intaasoo kalea weli islaamka laguma ark xadiidku dad khilaaf waa ku dhex ridi karaa waa mu'miniinta iyo munaafiqiinta maxaa yeelay xadiid saxiix hadduu soo arooro mu'miniintu way rumaynayaan munaafiqiintuna way diidayaan marka haddii saas la yidhaaho khilaaf mu'min iyo munaafiq waa ku dhex ridi karaa xadiid laakiin laba qof oo mu'mina oo laba qof oo muslima oo xadiidka iyo rasuulkaba wada aaminsan inay yidhaahdaan xadiidkaa khilaafka dadka ku dhex riday waa jiraa'a xadiidka iyo meel ka dhac sunnada nabiga looga geysanaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka inaad tidhaahdo ma fiicna oo aad durtid ood u haysid xujo waa meel kol hadduu saxiix noqdood ogolaatid inaad raacdo maahee aflagaado kale oo xadiidka aad u geysan kartaa ma jirto qofkii raacayna haddii xadiidkaasuu raacayo haddaad isaga wax ka sheegto xadiidkii baad wax ka sheeg marka dee waxaynu ognahay bishan shacbaan markii ay sii dhammaanaysay saddex maalmood baa laga soomay utaanga meeshalee maalin talaadaha la soomay baa laygu yidhi in la soomiya in kale ma aqaan laakiin anigu waxaan maqlayay ayadoo la leeyahay berri waa ramadaan degteeday ku dhacday talaadadii bay ahay arbacadiina qolo kalaa soomtay baa laygu yidhi iyaguna kolley waa maalintaasi bilaabeen annaguna waataan sheegnay oo khamiis baan bilownay saddex maalmood oo isku xigta halka laga soomo mar haddii saddex maalmood oo isku xigta la kala soomay in hal mara la wada ciido dee suuragal maaha maxaa yeelay soomkuba isku wakti ma bilaaban ee bisha ramadaanna isku mar utaanka uma bilanin ee qolaba mar bay u bilan haddana waxaan maqlaynay iyadoo laleeyahay waa ciid marka haddee ninka waa ciid leh soddon sooyi ayay talaadu soo bilaabay maanta soddon bay u ahayd kibaarta haddeer uu cishaha bilaabayo fiidkii inuu iska bilaabay ahayd maxaa yeelay bil sugi mayn waxuu dhowrayay lama arag soddon awal buu horay u dhammaystay bacdalmaqrib inuu kibaarta iska bilaabay ahayd markuu sidii nin haddeer wax soo helay uu cishaha bilaabay qoladii arbaco bilowdayna dee ayaguna markay uun kibaartaan waa maqli doonaa ayagana waqti unbay kibaaran doonaan innaga caawa sagaal iyo labaatan bay bishu inoo tahay waa soomaynaa insha allahu berri habeyn dambe haddaynu bishii aragnana waynu afuri haddii kalena waxaynu kamili doonaa ciddata alcidda soddon baynu kamili doonaa haddii ala yidhaha haddee intaas aynu sheegnay ruuxay la quman tahay oo axaadiidtaa ku qanacsanaada wasaahil qofkii meel kale aadahayeen wax kale oo annagu dadka yidhaaha dadku kana yeelo oo isku soo jamciya ma aha annaga xaqa inaan sheegna un baan jecel lahay inaan ku dadaalo laakiin qofku hadduu doono ilinka ayuu kala bixin hadduu asagu jecel yahay rajadii asagay ku wareegtay isagu hadduu doono haku camal fal hadduu doono iska daay laakiin annaga xujadii waa naga wareegtay taasi xaggii soomkii weeyaan xagga sakaatulfidriga waxaan iray ku dheeraan mayo laakiin waa shay asna waajib oo laynaga doonay sakaatulfidriga wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibni cumar baa xadiidkaas wariyey farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakaata alfidri min ramadaan cala annaasi saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala kulli cabdin aw xurin dakarin aw unsaa min almuslimiina buu yidhi rasuulka ilaahay wuxuu farad yeelay zakada la yidhaha zakaatulfidri zakaatulfidri zakaatulfidri waa la yidhaahaa sadaqatulfidrina waa la yidhaahdaa lana soo bandhigaa waxa weeyaan sababta loo soo bandhigaa istikaasulfidri xadiidkaa sheegay wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam zakaatu lfidri طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين زكاة زكاة الفطر اللي يراها وحا لو فرض يالي قفكي صومنا أي وحي وتحي تظهير صومكي سخللكي قلي أما اللغو أه أما الرفث أه أما وحي قلي أي لغو كبيا سنة صلاة هذا هدو خلق سهو يقلو سجود سهو لغو كبو أو كلي ayay ula mid tahay soomkay kabaysaa wa tucmatu lilmaskiin miskiina cuntay u tahay miskiinkana waa u cunto marka laba qof baa ka wada faa'iidaysanaysa zakaatulfidriga mid weeyaane waa qofkii soomanaa oo wixii khalal ahaayoo soomkiisii galabay u kabaysaa midna waa qofka miskiinka ah oo maalinkaa la siinayo ee farxadda kaga qaybgelaya muslimiinta maxaa yeelay intii kaleba ayaba waa waa faraxsan yihiin miskiinku waa inuu maalinkaa wax ka farxo adiga iyo carruurtaadu inaad farxdaan masaakiintana aan waxba la siinin ma noqonayso marka sidaa darteed zakaatulfidri saasaa loo farad yeelay masaakiintaa la siinayaa masaakiinta yaa la siinayaa waxaa la bixinayaa iyada wakti la bixiyo jaa-isii waa jira bisha ramadaan oo dhan waa la bixin karay wakti sunno ah oo in la bixiyo ay sunno tahayna waa jiraa waa intaan salaada ciidda la aadin maalinka ciidda waajib bay noqonaysaa sunnaheeduna waa intaan salaada la aadin in la bixiyo marka kalena jaa-is bay noqonaysaayo marka salaada laga soo noqdo ilaa gabal ku dhacayo waktigeedu waa joogaa laakiin maalinka hadday ku dhaafto waa qaday noqonaysaa xaraan baanad fuulaysaa haddii aad heli kartid waxaad ka bixinaysaa adiga naftaada iyo inta adiga nafaqadoodu kugu waajibtay intay kugu waajibtay nafaqadoodu dad badan maaha waxa weeyaan xaaskaaga adigoo aada qabtid iyo carruurtaada yaryarka ah oon xoolaha lahayn aan qaangaarinna ama ha qaangaareene kuwa jajabano ama indhahala ama curyaamiinta oo aad dhashay oon xoolaha lahayn kuwaasna waad ka bixinaysaa addooman haddaad leedahay dee hadda addooman ma jeedee iyagana waa laga bixin jiray intaa unbaad ka bixinaysaa laakiin dadka kula nool ama dumaashiyaalka ama wiilashaad adeerka u tahay ama maaragtay dad caynkaasa oo aan waajib kugu ahayn nafaqadoodu zakaatulfidrigooduna waajib kuguma aha sideedaba nafaqada kugu waajibtaa waa xaaskaaga haddayan naashizo ahayn ay mudeeco tahay iyo carruurtaada yaryarka ah oon weli qaangaarin oon xoolo lahayn iyo waalidka oon xoolo lahayn ama aabbaha ama hooyada ama awowga ama ayeeyada oon xoolo lahayn intaasaa nafaqadoodu kugu waajib tahay intaasaad ka bixinaysaa dadka ahalkaa oo qaraabada isaga nooliyo kuwaas dee sadaqada nafaqadu waa sadaqa maaha waajib maaha zakaatulfidrigana waajib kuguma aha dad baa u qaata in allaale inta uun gurigiisa ka cuntaysa inuu zakaatulfidrigoodu waajib ku yahay ma jirto waa qofka nafaqadiisu waajib kugu yahay qofkaa ku tatawucaysid tatawuc ma lahan ayada waa qof walba maxaa laga bixinayaa waxaa laga bixinayaa sida rasuulku noo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam sax macnaa hal suus oo tacaama hal suus oo tacaama tacaamkaasina waa inuu noqdo beledka aad markaa joogtid shayga laga cuno shayga ugu qaalibkaah shayga ugu qaalibkaah shaygaasi waa xubuub xubuub waa inuu noqdo daqiiqu kuma jiro daqiiqa burkan shiidshiidan iyo qamadida la shiiday iyo kuwaas maaha waa inuu xubuub leey ama masago ama bahalka lagu yidhaha gelley ama bariis ama masago digir ama xubuubta noocaasa ee marka meel la dhigto durba aan halaabayna la kaydhin karo ee quudka la yidhaaho yaa la bixinaya tamartii xataa waa geli kartaa timirtu waa geli karaa zabiibku waa geli karaa maxaa yeelay abi saciid lkhudri xadiidkuu wariyey wuxuu yidhi markii nebigu nala joogay waxaanu bixin jirnay saacan min dacaam ow saacan min shaciir ow saacan min aqid ow saacan min tamrin ow saacan min zabiib yaan bixin jirnuu yidhi abi saciid lkhudri hadduu mar yidhaaho markii nebigu nala joogayna xadiidkaasi marfuuc weeye nebigaa la gaarsiiyey maxaa yeele nebigu waa og yahay lacag yaan la bixinin lacaggeedda la yidhaah yaan la bixin laba sababood dartoodba yaan lacag loo bixin waa mida xadiidku nas buu leeyahay naskuna ixtiraam buu leeyahay marka nebigu uu lahaa dacaan bixiya lacag waa la haystay saxaabadu ma lacag la'ayn qof uu yidhi nebigu lacag bixina lama arko saacan inuu ku hayay suus badarah oo kala nooc nooca hala bixiyuu lahaa haddii ay bannaan tahay in qiimo la bixiyo dee nebigaa wuxuu odhan lahaa inta ama qiimahooda la bixiyo kol hadduusan nebigu qiimo sheegin adigu ha bixini naska ku joogso ha igu daran qofka odhanaya anigu dee nusuustan yaan yaan yaan yaan sharfaa oo xadiidkiiyo qur-aanka waxaan ahayn ma dhegaysto marka kalena isagoo arkaaya naskii inuu saac dacaama yahay ayuu leeyahay lacagtii halaysiiyo lacagtii baan qaadanayaa dee taasi naska fogaansho wey naskii xadiidka oo laga fogaanayo weeyaan naska ixtiraamkiisu waxa weeyaan adiguna dacaam qaado adiguna dacaam bixi nabigu qiime ma sheegin calayhi salaatu wasalaam oo dee xadiidka inaad ixtiraamtid naskiisa yaa lagaa doonaya haddana dacaamkii lama weyn waa gallaydii waa tuurataa masagadii waa tuurataa bariiskii waa yaalla timirtii waa taallaa wax waliba waa yaalla qaaliba quuti lbeled waxa la cuno kan ugu qaaliba kan ugu qaaliba waxaa laga yaabaa inuu ama bariiska ama masagada ama gallaydaya weliba bariiska masagadiyo gallayda ka fadli badan haddii la yidhaha qiimaha xaggooda lama rabo lacagta xagga cuntada kaasaa qaalisan masagada iyo gallaydu waa laba masago kale waaweyne durrada taasaa qaali ah oo wanaagsan maxaa la bixinayaa qofkii maxaa laga bixinayaa maalan laba suusi laba bahalkii geedkaa laga muxuu kiilo kiilo laba kiiliyo xoogaa cantoobaa ayaanu ku qiyaasnay inuu noqonayo bar haddaad gaarsiiso waa khayr laba kiiliya bar laakiin laba kiiliya rubac inay gaarayso ayaanu ku qiyaasnay qof walba waa laga bixinayaa haddaad kulligood heli karta ka bix haddii kalena intaad heli karta ka bix adigu naftaada iska bilow haweentaada ku xiji haddaadan labadaa wax ka badan haynin waxba lagaama rabo qofka laga rabaa muxuu leeyahay hameenka ciidda iyo maalinteeda wixii uu cuni lahaa sakaatulfitri ka bixi lama leh cuntadaa la doonayaa inuu cuno laakiin wixii dheeraad labadaa ka ah ha ka bixiyo sakaatulfitri hadday ku dhamin yihiin bas waaye haddii kalena qaara ka bixi qiimaha la bixinaayo aynu soo sheegnay madaahibta afarta ay way isku khilaafaan abi xaniifa wuxuu leeyahay dacaamka ha la bixiyo ama qiimihiina waa bannaan yahay qiimihiina waa bannaan yahay saddexda kale waxay leeyihiin dacaamka mooyaane wax kale oo sakaatulfidri gudi karaa ma jiro kolka haddaad tidhaaho naskii waxaa waafaqsan saddexda kale shaafici iyo axmed iyo maalik baa yaa waafaqsan naskii qiimaha ma ogola midda kale waxay leeyihiin dacaamkii waxaan ahayn ma gudi karo laakiin abi xaniifa wuxuu leeyahay dacaamku sax waa gudi kara waa idinkula jiraa laakiin qiimahana waan ogolahay waa laga badan yahay saddex iyo mid bay kala yihiin markaas jumhuurtii meel bay isu raaceen xadiidka lafdigiisiina meel buu isu raacay waxa adiga lacagta kaa kalifaayo oon jeebka ugu ordaysaa maxay yihiin haddaad maanta lacag bixisid saddexdaa imaam oo kale sadaqadaadii ma asixin bay ku leeyihiin haddaad laakiin dacaan bixisid afartooda way isku waafaqsan yihiin inay kaa asaxday maxaa khilaaf kaa gelinaya cibaadadaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sawmu ramadaana mucallaqun bayna asamaa'i walard bayhaqi baa wariyey xadiidka waxaa la yidhi qariib weeye laakiin xagga matniga waa ka fiican yahay saxiix wey mucallaqun bayna asamaa'i walard ramadaankii aynu soonnay meel halkaanaa lagu hayaa lama kor yeelo ilaa sakaatulfidriga la bixiyo markaa de bishii aynu soo soo soonnay haddii soomkeediiba aan la kor yeelaynin sakaatulfidri lala sugayo dee sakaatulfidriga ha la bixiyo oo inta ramadaanka ka hartay qofkeedii kalena ha bixiyo qofkii kalena maalinta ciidda yaya la dhaaf axkaamteeda waxaa ka mid a sakaatulfidriga waa in aad siisid asnaaftii ilaahay uu sheegay sideedii sinfiyo aayadda ilaahay ku sheegay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i ilaa aakhiri ilaaya sideedaasaad siinaysaa intii la heli karo marba hadda masaakiintii iyo fuqaradii waaba tuuran yihiin kuwaasaad siinaysaa saddex ka yarna ha ku joogsanin maxaa yeelay aayaddu jamc bay akrisay lilfuqaraa'i jamcu faqiiru wlmasaakiin jamcu miskiin wey hal miskiina iyo hal faqiira ma anfacayso waa inaad saddex aadan ka yaraynin markaad bixinaysid zakadaada u kala badi haddaad rabtid oo midna xoogaasii midna nusjawaasii haddaad rabtid laakiin ha gaarto un dadkii ha gaarto qofkii maqan oo ka maqan meeshaan waxba laga bixin maayo maxaa yeele qofkaa maqan waxaa xaq ku leh zakaatulfidigiisa meesha uu joogo masaakiinta joogtaa xaq ku leh naqlu zakaadna ma banaana imaamka keliya naqlu zakaad u banaaya marka haddii xaaskaagii iyo carruurtaadii meel kale jiraan waxaa la rabaa inaad khabaar gaarsiisid oo tidhaahdid wakiil iga noqdo iska bixiya masaakiinta idinla degansiiya laakiin masaakiinta utaanga adigu ma siin kartid ayaga oo nairobidaas xataa jooga ma siin kartid masaakiinta dadka qofka laga bixinayo meesha uu joogo miskiinka jooga ayaa la siinahayaa zakaatulfidri haddii kale naqlu zakaad baa ka imaanaya haddaan la wargelin waxay noq haddaan la wargelin waxay noqonaysaa inay qada kugu noqoto oo hadhow markii waqti aa la gaaro layskiin waafajiyo aad dib u bixisid bay noqonaysaa adigaa lagaa rabaa inaad wakiil illa aday waajib kugu tahay islaanta waajib kuma aha adigaa la rabaa inaad amar siisid oo tiraa iska bixi markaas bay adiga wakiilkaa noqon kartaa ay bixinaysaa haddii kaleeto markaad is aragtaan intii sano meeshaas kaaga tagtay oo qada ahaad masaakiinta yaad u jimlaynaysaa kolka zakaatulfidriga yaan la fududaysanin maalinkaa qofka miskiinkaa inuu farxadda kaga qayb galaa loo suubiyey intaan salaada ciidda la aadinna waa fiicanta in la bixiyo laakiin ilaa maalinka qoraxdeedu dhacaysa ciidda waqtigeedu waa joogaa ramadaanka iyuu naga cadilmin masaakiintana xoogaageeda ha loo hormariyo adigana ramadaankaagii si uu kugu meel maro u bixi haddaad badin kartid oo xataa inta la sheegay aad ka badin kartid waa fiicanta laakiin intaasaa lagugu leeyahay adiga haddaad bariis bixinayso ahlan wasahal haddaad galley bixinayso galaydii baaba iska rakiis noqotayo waa maaqan dee iyada shoog dadkaaba loogu kaalmaynaya aan lacagta haysanin baan malaynaya marka hala bixiyo zakaatulfitriga hala bixiyo lacagtana ha laga daayo marka ramadaankii iyo zakaatulfitrigii isku mar ilaahay si uu ilaahay inooga aqbalo subxaanahu wa tacaala intaasaan waxaan doonayay ballabadaa kelimo inaynu kusoo dhammaystirno haddii la yidhaaho haddii su-aalo yari ay ka jiraan ilaa saddexaan ka badnayn saddex ka badan waa waa ku daalayahay waa waa fiican waa sugaay ii dhiibay waraab dhowr magac ku yaalo wuxuu yidhi nimanba waxay yidhaahdeen qaadiyaashaan la iska maqmaqlo ayaa niman waxay yidhahdeen laaqsaxaanood baa laga arkay baa yaa yaa la soo tabiyey nin baan ka gatay buu yidhi hadda nimankan magacyahooda meesha ku yaala inta kale maanan garanin haddee taa waxa weeyaan laascaanood laftiisuna mid nagu dhow ma aha oo hadda meel nasaaran ma aha sidii loo kala qofka shuhuudda qofka noqon kara iyo qofkii kale iyo baaristii lagu samayn jiray iyo xukumkii qaadiga maaragtay uu xukumi jiray wixii oo dhanna fara kuma hayn marka bacdamaa ay kutirkuteen u eg tahay maanta oo dhanna aynu eegaynay eed waxaad moodaysaa arrintaa arrin aada loo coskan kara inayan ahayn laakiin sheekhu waa ku mahadsan yahay wixii un bil ramadaan naga soo laga soo sheegaba hadduu na soo gaarsiiyo sheekhabdiraxmaan wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahay nimankiiba qaar baan loo haymeeni jiraa war naagihii baa iska biisha carruurtooda marka naagtii carruurtii intaas biilaysay ninkii hadduu dhintay iyo hadduusan dhimanba biil lama siiyo waxna ma siiyo marka waxa weeyaan ninka unbaa lagu leeyahay hawshaas waxa ay iyadu dhiibaysaa wax intay waajib ku noqdaan haddana zakaatulfidrigii baa lagu waajibiyey la odhanaya maaha waa ilmaheedu inay biisho waa fiican tahay laakiin asagaa lagu leeyahay hadduu waayo waxbaba laguma leh isagana waxba laguma leh carruurtana waxba laguma leh hadduu heli karana asagaa lagu leeyay kolka gabadhani gabdhahan hadda soo baxay oo ayagu ciddii oo dhan biilahaya bal waxa kale ha biileena sakada faraha ka qaaday sakada ninkii lahaa loo daayo su-aashu waxay tahay agoonta agoonta ma laga bixinaya sakaatulfidriga agoontu hadday xoolo leedahay waa laga bixinaya hadday agoontu xoolo leedahay waa laga bixinaya haddayan agoontu xoolo lahayn yaa mas-uul ka ahoo biila mar haddayan aabbe lahayn habartu sacib waxayso ha bixiso ha bixiso sababtu waxa weeyaan agoonkani inuu aabbe leeyahay buu habarta kaga fakan karaaya haddii uusan aabbe lahayn dee islaantiibaa meeshii yaa yaa dubayso ayadaa imaanaysa hadday wax leedahay ha siiso ilaa aabbe lagu riixa ma ay laha agoontii haddii ayagu xoolo leeyihiinna qofna laga bixi maayo xoolahooda unbaa laga bixinaya qofka qofka nafaqadiisu waajibka ku tahay yaa bixiya hadduusan aabbe lahayn habartay waajib ku noqonaysaa nafaqada ilmaheeda yaryaro agoonta xalana su-aashaasoo kale waa joogtay waa dhulkaas gaaladay joogaan masalan marka masaakiinba lagama heleen isugaanaa joogta raskadiisa kuwa qaxootigaa oo tegay maantiiyo xogaaga xunkaa oo la siiyo waxba ku tari maayeen waa la heli karaa haddii laga heli karaa hala dhiibo haddii kale beledka ay joogaan beledka ugu xiga oo masaakiini joogto unbaa lagu dhexeehay beledka ay joogaan oo masaakiinta laga waayay beledka ugu xiga oo masaakiini joogto naqlu sakaadkii si kaleto sheekh kuma banaanaan karo hadda xalana waa lay su-aalayay waxaa la yidhi australia lacag laga soo dhiibay nin culimada ka mid ah su-aalayay wuxuu yidhi zakadii nooga guddooma qoladiina utaanka joogtaa idinkaa liidataan zakadii nooga guddooma anugu waxaan leeyahay xoogaagiinana iska qaata kowge laakiin waraaqu diro waxaad tidhaahdaa war zakadii iyo badankii waa laydinku leeyahay mar uun kale iska bixiyaa la yidhaha ama masaakiin kalea loo raadi imaamka keliya naqlu zakaad yeelan kara imaamka keliya hadda hadda haddii nairobi iyo gaalkacyo iyo qofka jooga hadday suldaanka u dhiibaan suldaanku masaakiinta xamar joogto maahee kuwa boosaasi joogtuu siin karaa maxaa yeelay intaasoo dhan asagay hoos imaanayaan asagu naqlu zakaadka waa leeyi laakiin inagu naqlu zakaadku inoo banaana masaakiinta qofka laga bixinahayo meel kula nool taasaa xaqul in la siiyo waxa weeyaan mar hadduu ninku nool yahay ama xabsi ha ku jiro ama meel kale ha ku jire zakada caruurtiisa asagaa laga qabaa hadduu heli karana ha bixiyo hadduu kalena maba ugu lexba hadda ka hor baanu nini ninku hadduusan waxaysan hadduu ilmihii dhex joogo xataa waxba laguma leh maxaa yeele maba heli karo hadduu asagoo cayra xabsi ku jirana waa lamid ma heli karo ayadana waajibkuma aha inay maaragtay korka laga saaro isagay waajib ku tahay iyadu ilmaha iska nafaqayn wallahu subxaanahu wa tacaala saddex guri oo ilaahay naxariis uma siiyo waalidka xaqiisa waad arkaysaa mar haddii qofku baari intuu u noqon waayo uu janno geli waayo cadaab baa ku dhacaya jibriil baa habaaray nebi moxamed baa aamiiniyey la soo celin maayo dacwadaasi mustajaaba weeyaan cadaabkaa lagu fogaynayaa waxaa la yidhi nin baa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo anigu aad baan ugu dadaalay waalidkay haddana waa duqoobeen wax alla waxay ii qaban jireen oo dhan ayaan u qabtaa cuntadaan siiyaa waa u qubeeyaa waxbayaalaha wasakhdahan ka dhaqaa meel walba wax kastaan u sameeyaa waa qaadaa xataa markii ay meel la geynaya anaa qaada xaqoodii ma an oofiyey buu yidhi waxaa la yidhi ma aada oofinin sababtu waxa weeye intaa markay kuu samaynayaan ayagu waxay ku jeclaayeen weligaa inaadan dhimana aada noolaato adiguse inkastood u dadaasho inay dhintaan baad yaad uurka ka jecesha waalidku qofku ka duqoobo ha u dadaalo laakiin dadka intiisa badan ilaahu yaa markan ku dhaafiya dhibkiisa iyo waxaasaa ku jira laakiin carruurta markay yihiin iyaga oo dhibkaa kugu haya ayaad jeceshahay weligood inayan kaa dhimanin sidaa darteed waalidka xaggiisa wax gudi kara male ilaahay marka waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay inaga yeedho kuwii waalidkood baari u ah raximkoodana xidhiiriya ilaahayna waxaan ka magangelaynaa inuu inaan caaqul waalidayn noqonno ama rixim gooyayaal aan noqonno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sababtu waxa weeye taa markay kuu samaynayaan ayagu wax